aynu ku bilownay ee iibsashada guryaha qoysas badan oo soomaaliyeed oo ku nool minnesota ayaa waxay la kulmayaan caqabado ay adag tahay in ay ka gudbaan marka ay doonayaan in ay guryo iibsadaan caqabadahan waxaa ka mid ah dembixiyaasha oo aanan kalsooni ku qabin soomaalida dakhligooda oo yar muddada ay shaqaynayeen oo yar iyo weliba dhibcaha deenqaadashada oo aada u hooseeya sidoo kale soomaalida waxaa u dheer in diinta islaamka ay marnaba ogolayn ribada oo guryaha lagu kala iibsado waddanka maraykanka taasi waxa ay ka dhigan tahay in ay bangiyada ka fogaadaan sidaa awgeed qaabka guryo iibsiga ee waddanka oo ah sida keliya ee hanti lagu sameeyo waa ay ka oodan tahay muddo haatan laga joogo qiyaastii saddex sano ayaa shirkado gaar loo leeyahay waxay bilaabeen nidaam aan ribo lahayn oo guryaha lagu iibsan karo soomaalida ku nool minnesota oo qiyaastii gaaraya siddeetan kun oo qof ayaa dhaqso warka isgaarsiiyeen waxay bilaabeen inay ka guuraan abaatmentiyada cariiriga badan iyo guryaha ay dowladda qiimo dhimis u samaysay una guuraan guryo xaafadaha kore ku yaala oo waasaca barxado weynna leh waxaa halka u eg waxaa lagu helay saxiixa warqad ay kor kaga qoran tahay contract for deed oo macnaheedu yahay kunturaadda lahaanshaha guriga waa nooca labaad oo guryaha lagu kala iibsado nidaamkani wuxuu ogolaanayaa dadka guryaha gadanaya inay si toos ah oola macmilaan milkiilaha guriga iyaga oo aanan bangi soo marin hase yeeshee waxaa gebi ahaanba meesha ka maqan damaanad la siinayo qofka guriga iibsanayo ilaa uu qofka ka bixiyo lacagta oo dhan iibiyaha guriga ayaa haysanaya waraaqaha lahaanshaha guriga sidoo kale iibiyaha waxa uu kansali karaa kunturaadda haddii qofka iska bixin waayo qarashka laga doonayo bil kasta haddii taasi ay dhacdo iibsadaha guriga wuxuu luminayaa lacagihii uu soo bixiyey oo ay ku jirto lacagta horumariska ah gurigana waxaa looga saarayaa muddo gaaraysa ugu badnaan lixdan cisho iibsadayaal badan ayaa aaminsan si qalad ah in haddii ay bixiyaan qarashka bil kasta ay awoodaan in ay guriga yeelanayaan dhammaadka wakhtiga kunturaadda laakiin lacagahaasi ay bixinayaan waa qayb ka mid ah qarashaadka laga doonayo iibsadaha waxaa laga doonayaa in uu bixiyo qarashaadka dheeriga ah ee laga doonayo hal mar waxaana loo yaqaanaa balluun iibiyaasha mar walbo waxay doonayaan in qofka iibsaday guriga u fashilmo si ay lacagaha u qaataan gurigana ku haystaan soomaalida doonaysa in ay guryo ka gataan xaafadaha amnigoodu iyo waxbarashadoodu ay fiican tahay iyo sidoo kale inay dhaxal ooga tagaan ubadkooda waxay u arkaan heshiis walbo inuu ka fiican yahay heshiis la-aan waxaa ka mid ah darwal soomaaliyeed oo wada baabuur taxamuulka oo waaweyn sannado badan ayuu kira ku jiray guriga ayaa aada u yaraa oo aan ku filnayn isaga iyo caruurtiisa in ay guri iibsadaan ayay doonayeen laakiin dhibcaha deenqaadashada ninka ayaa aada u hoosaysay wax walba oo uu sameeyo kuma guulaysan riyadiisa wuuna ka daalay tegidda bandhigyada guryaha iyo daalacashada shabakadaha lagu soo bandhigo guryaha suuqa ku jira maalin ayuu caruurtiisa hore usii watay aabe gurigan wuxuu leeyahay qolal badan wuxuuna leeyahay goob caruurta ku ciyaaraan weligood maynan arag barxad iyaga ay leeyihiin ayuu dhahay gaariwadaha oo u warramayey sahan journal iyo propublica oo codsaday in aan magaciisa la sheegin aad ayay u faraxsanaayeen markaas ayaan go'aansaday inaan iibsado guriga maadaama ay farxadda caruurtayda ku jirto darawalka oo si quruxsan u labisan kuna jira sodomeeyo ayaa waxuu la xiriiray saaxiibkiis oo goordhow iibsaday guri kana waraystay sida ay ugu suuro gashay jawaabta waxay ahayd contract for deed isagoo maraya isla waddadii saaxiibkii guriga ku iibsaday waxaa u suuro gashay inuu iibsado guri waasac ah oo ku yaala xaafadaha sare ee koonfurta minneabolis laba bilood kadib bixinta qarashaadka ayaa ku adkaatay wuxuu halis ugu jiraa inuu lumiyo guriga iyo ku dhowaad lacag gaaraysa boqol kun oo dollar oo uu bixiyey oo ay ku jirto lacag badan oo horumaris ah wuxuu sheegay in uusan fahamsanayn dhibaatada ka iman karta contract for deed hadda kama uu bixi karo heshiiska wuxuu dhahay run ahaantii cabsi waaye haddii aan si daacad ah kuugu sheego waa sida adiga oo halkaa jiifa kumana fikiraysid in aad adiga guriga leedahay fartuun weli oo madax ka ah hay-adda isroon oo u dhaqaaqda arrimaha dumarka iyo gabdhaha soomaaliyeed ayaa waxay tidhi waxay isku dayayaan inay ogaadaan dhibaatada inta ay la eg tahay waxay ku qiyaasaysaa ugu yaraan boqol qoys oo soomaaliyeed inay guryo ku iibsadeen contract for deed in ay intaa ka badan yihiin waa laga yaabaa sanadkii hore kun iyo sideed boqol oo qof ayaa guryo ku iibsaday contract for deed minnesota oo ay ku jiraan magaalooyinka waaweyn sida Minneso- minneapolis st paul rochester iyo st cloud lama garan karo isirka ay kasoo jeedaan dadkaasi kunturaadaha intooda badan waxaa lagu iibsaday guryaha cusub qiimaha guryaha aad ayuu u sarreeyaa qaarkood waxay gaarayaan ilaa hal milyan sida ku cad kunturaadda iibsadayaasha waxay luminayaan boqolaal kun oo doolar haddii ay qarashka bilaha ah bixin waayaan iyo weliba guriga sohan journal iyo republica waxaa u suuro gashay in ay la hadlaan shan soomaali ah oo sidaa guryaha ku iibsaday waxayna sheegeen inay saxiixeen kunturaad aynan fahansanayn iyada oo ay sidaa tahay waxay diideen in la aqoonsado fartuun waxay tidhi waa ay la yaabtay in soomaali badan sidaa guryo ku iibsadeen iyaga oo rumaysan in ay heleen waddo gaaban oo guri ay ku yeelan karaan waxay u eg tahay cad hilib ah oo macaan laakiin ma ogid in ay ku jirto makaal adiga lagugu dabayo sida malayga fartuun ayaa intaa ku dartay contract for deed waa shabaq dadkeena loo dhigay